magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay xoojinta amniga degmada wadajir ee gobolka banaadir kulankana uu shir gudoomiyey gudoomiyaha degmada wadajir cabdiraxmaan maxamed cali ayaa waxaa ka qeyb galay hogaanka ciidamada booliiska degmada wadajir cabdiraxmaan maxamed cali gudoomiyaha degmada wadajir oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayaa bulshada ugu baaqay inay kala shaqeeyaan laamaha amniga adkeynta amniga degmadaasi waxaan isugu nimid shirka isbuuc lahaay ee looga wada tashanaya amniga maanta waxaa noogu soo biiray saacado ah laba saac aan u fadhina sida aan isaga kaasho lahayn xaqiijinta amniga oo xaqiiqatan meel wanaagsan ku socdo allah subxaana watacaala ka sokowna waxaa sabab u ah inay hay-adihii amniga ee maamulka ee bulshada ay iska wada kaashanayaan amniga dhammaan wuxuu dan u wada yahay bulshada iyo hay-adaha mas-uulkaba ka ah intaba waxaan rabnaa markaa anuu ku soo koobayo inaan gaarsiiyo fariin bulshada ugu horeyn bulshada waxaan ka codsanaynaa inay nagala qayb qaataan xoogaha amniga siday noo soo gaarsiin jiraan noo soo gaarsiiyaan garabna garab istaag fiican aan ka helno sidaan haddaba uga haysanno annagana waxaan u ballan qaadaynaa inaan baahi kastoo amni ay warbixinteeda na soo gaarsiiyaan inaan ka jawaabi doonno si guudna aan ugu taagnaa doonno annagoo iskaashanayno amniga xaqiijitaankiisa kulankan ayaa door muhiima ka qaadanayo sare u qaadidda amniga degmada wadajir ee gobolka banaadir